halkani waa redio ergo isha wararka Radio arrimaha Ergo.
bini'aadanimada
wararka qiimaha xoolaha ee maanta waxa aanu ku soo qaadanaynaa suuqyada lagu iibiyo xoolaha ee magaalooyinka muqdisho iyo afgooye muqdisho haddii aanu ku horumarno geela qaliinka ah ayaa la kala siisanayaa heerkiisa koowaad sideed iyo labaatan milyan heerka labaad waa shan iyo labaatan milyan heerka saddexaadna waa toddobiyo toban milyan oo shilinka soomaaliga ah geela dhaqaalka ah ayaa lagu kala iibsanayaa suuqyada magaalada muqdisho ee xoolaha lagu iibiyo sagaal iyo toban milyan heerka labaad waa shan iyo toban milyan heerka saddexaadna waa koow iyo toban milyan oo shilinka soomaaliga ah lo-da qaliinka ah ayaa suuqyada magaalada muqdisho lagu kala iibsanayaa heerka koowaad sideed milyan iyo afar boqol heerka labaad lix milyan iyo saddex boqol heerka saddexaadna shan milyan oo shilinka soomaaliga ah lo-da dhoofka ah ayaa lagu kala iibsanayaa suuqyada magaalada muqdisho heerka koowaad koo iyo labaatan milyan iyo lix boqol heerka labaad sagaal iyo toban milyan heerka saddexaadna labaiyo toban milyan oo shilinka soomaaliga ah ariga qaliinka ah ayaa lagu kala iibsanayaa suuqyada magaalada muqdisho heerka koowaad laba milyan iyo sideed boqol heerka labaad laba milyan boqol iyo konton kun heerka saddexaadna milyan iyo saddex boqol oo shilinka soomaaliga ah ariga dhaqaalka ah ayaa lagu kala iibsanayaa suuqyada magaalada muqdisho heerka koowaad hal milyan iyo sideed boqol heerka labaad waa milyan iyo laba boqol heerka saddexaadna waa hal milyan oo shilinka soomaaliga ah idaha dhaqaalka ah ayaa lagu kala iibsanayaa suuqyada magaalada muqdisho heerka koowaad laba milyan iyo afar boqol heerka labaad waa milyan sideed boqol iyo konton kun heerka saddexaadna waa hal milyan oo shilinka soomaaliga ah idaha qaliinka ah ayaa suuqyada magaalada muqdisho lagu kala iibsanayaa heerka koowaad laba milyan iyo toddoba boqol heerka labaad waa laba milyan iyo laba boqol heerka saddexaadna waa milyan iyo toddoba boqol oo shilinka soomaaliga ah haddaannu markan eegno suuqyada lagu iibiyo xoolaha ee magaalada afgooye geela dhaqaalka ah ayaa suuqyada afgooye la kala siisanayaa heerka koowaad sideed iyo toban milyan iyo afar boqol heerka labaad waa afar iyo toban milyan iyo laba boqol heerka saddexaadna waa koo iyo toban milyan iyo boqol kun oo shilinka soomaaliga ah lo-da dhaqaalka ah ayaa suuqyada degmada afgooye la kala siisanayaa heerka koowaad saddex milyan iyo lix boqol heerka labaad saddex milyan iyo boqol kun heerka saddexaadna laba milyan iyo saddex boqol oo shilinka soomaaliga ah lo-da dhoofka ah ayaa suuqyada degmada afgooye la kala siisanayaa heerka koowaad labaiyo labaatan milyan heerka labaad waa sideed iyo toban milyan afar boqol iyo konton kun heerka saddexaadna waa afar iyo toban milyan oo shilinka soomaaliga ah ariga qaliinka ah ayaa suuqyada magaalada afgooye la kala siisanayaa heerka koowaad laba milyan iyo laba boqol heerka labaad waa milyan iyo lix boqol heerka saddexaadna waa hal milyan oo shilinka soomaaliga ah afgooye ariga dhaqaalka ah ayaa la kala siisanayaa heerka koowaad milyan iyo laba boqol heerka labaad waa hal milyan heerka saddexaadna waa sideed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah idaha dhaqaalka ah ayaa la kala siisanayaa suuqyada degmada afgooye heerka koowaad laba milyan laba boqol iyo konton kun heerka labaad waa milyan iyo sideed boqol heerka saddexaadna waa milyan iyo boqol kun oo shilinka soomaaliga ah ugu dambeynna suuqyada afgooye ayaa la kala siisanayaa idaha qaliinka ah heerka koowaad laba milyan iyo lix boqol heerka labaad waa laba milyan heerka saddexaadna waa milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah wararkii qiimaha xoolaha ee maantana waa naga intaa